waxaa laydinka baraa bukaanka xoolihiisa inaad u ilaalisaan oo wax aanu u baahnayn aan loo qorin bukaanka haddii waxaana u baahnayn adoo qorto ka waran nin miskiina oo baadiye ka yimi oon waxba haysanin oo ku yimi oo xanuunsanaya haddii lacagta aad kaga dhammayso waxaana u baahnayn ka warran shaybaarra aad u dirto baaritaana kale aad u dirto dawooyin ciidda kabaran aad u qorto oon u baahnaynba adigoo weliba ladan dhakhtarku markasta uu ka ladan yahay qofka miskiinka ah saa ka sarreeya marka in shilinkiisa uu kuu muuqdo oo jeebkiisa aad fiiriso oo tidhaha maxay ta halkaa wax kala soo bax taana ilaahay aakhiruhu ku weydiinayaa marka waxa laga rabaa xoolaha bukaanka inaad ilaaliso oo waxaana u baahnayn aanad u dirin haddaanan shaybaar u baahnayn uma diraysid dawo aan u baahnayn inaad u qorin inaad tidhaha maxay tay qodada kambanida waxay yaqaan waxay dhahaan hebeloo dawooyinka ii socodsii marka qofka wuxuu qorayaa dawo aan loo baahnayn qof kastuu qorayaa marka taana iska ilaaliya waxaa kaloo loo baahaya bukaanka sharaftiisa in la ilaaliyo bukaanku muxuu leeyahy sharaf buu leeyahy yah gabadhii waxa weeyaan sharaf bay leedahay cudurada laga yaaba marka qaarkood ginecology inaad dakhtar cuduradu dumarku noqotaa laga yaabaa waxa weeyaan in aad marka gabadhan aad visitaynayso daweynayso in maarata aad sharafteeda ilaaliso bukaanka waxaa loo baahan yahay in caqligiisa la ilaaliyo caqligiisa in la ilaaliyo oo waa maxay dawooyin caqligiisa wax yeelaya inaadan u qorin waxaa loo baahan yahay bukaanka inaad dhinac walba ka ilaaliso haddii aad saa yeesho ilaahay agtiisa waad ku nabadgelaysaan ilaahayna wuu kugu darajaynayaa haddii la kaa hoos baxdo ood garan weydo waxa weeyaan halkaa colays badan baa dhakhtarkii haysta marka dhakhtarka mu'minka muslimka ah mar kasta uu ka duwan yahay dhakhaatiirta kale qaabkay u fakarayaan iyo qaabkay u nool yihiin talaadeysana waxa weeyaan mar walba bukaanka inaa ilaalisaan maarata naftiisa caqligiisa diintiisa inaa ilaalisaan arrinka muhiimka waa diinta in loo ilaaliyo weeyaan bukaanka waxaan u baahnayn diintiisa wax yeelaya inaad ka ilaaliso weeyaan waxaa ka mid waxyaabaha runtii taabashada leh indiya markaad tagto arki doontaan qofka haddii indhaha loo qalo waxa leeyahay bil wejiga ha dhaqin annaga waxaan idhahnaa hadda marka lagaa fiiqo wejiga dhaq sanadkii waxaan qalnaa shan iyo toban kun oo qof meelaha kulligood wejiga way dhaqaan way weysaystaan mid madax adag mooye hadda waxba kuma noqdaan laakiin ninka hinduuga ah ee barosoorka ah waxaa lagu yidhaaho wejiga biyo looma dhoweynayo muddo bila in kor laga wado marka waa inaad u ilaalisaa diintiisii adoon gaalkii asaa yiri barosoorkii asaa yiri keliya aadan dhehine laakiin aad adigu qiyaastaa nabarkan aad u geysata isha ee la qalayay intuu la egyahay intuu ku begsanaya waa inaad baadha oo hubsataa ya nabarka afar saacadood marka maanta isha la qalayo oo qaabka qalliinka casriga loo samaynayo afar saac kadib meeshii laga jeexay way isqabsanaysaa marka waaye aad u leedahay bil wejiga ha dhaqan marka diintan in loo ilaaliyaa loo baahanya salaadiisana oo ilaaliso u sheegto siduu tukanayo ya tarsaa u tuko qaabka u tuko wixii dayacaya jira inaad ka ilaalisaa loo baahanya taasi waa iga hordhac weeyaan mawduucagii baan gelayaa ahaa caafaadka indhaha inaan wax ka idhaahdo laakiin intaana caafaadka indhaha wax ka sheegin waxaan rabaa arrimo yaro badiihiya oo fudfudud inaa ila fahantaan qofka bani aadanka ah kombyutar ma aha baabuurna ma aha laakiin waa bani aadan bani aadankuna waxa weeyaan nasashuu u baahan yahay soo sidaa ma aha waxaa laysku raacsan qofka bani aadanka inuu baahan yahay siddeed saac oo hurdo ah ayuu u baahan yahay haddaanu helin toddoba saac lix saac iyo bar iska ceeshan karaa laakiin inuu habeenkii saddex saac seexdo ama afar saac seexdo aaday u yar tahay qofkana ta'fiir bay ku reebaysaa caafaadkiisa indhah oo markaan ka hadli doona awaan doontaane waxa weeyaan qodob koodan sheeg waxa weeye qofku wuxuu u baahan yahay siddeed saac oo hurdo ah iyo wax ku dhowdhow qodobka labaad idin tilmaamay waxa weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam adduunkan waxa loo keenay inuu nahago wamaa yandiqu cani alhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa rasuulka iskama hadli jirin laakiinse wuxuu ku hadli jiray wax loo waxyooday axaadiistiis waxaa ka mid ahayd qiiluu fa ina shaydaan laa yaqiil duhurkii seexda shayddaankan seexanina duhurkoo la seexdaa wax weyn weyn bay ka tartaa caafimaadka indhaha iyo ka maskaxda iyo ka dhaqanka iyo ka dareenka intaba leanna waxa weya tusaala kusinaya gacantaada kor u taag xabaar markay taagnaato xabaar maxaa dhacay way daalasa soo maaha qofku markuu taagan yahay marka saaka salaamta soo kacday waa shaqaynaysaa waa taagan tahay waad fadhidaa maskaxdii iyo qaarkii sare dhiiggii baa ku yaraanaysa soo maaha marka haddii aad siddeed saac ama toban saac aad hawshaa ku jirto waxaa weye maskaxduna way daalaysaa ee indhihina way daalayaan markaasoo kale qofku wuxuu u baahan yahay in yaroo naab gaaladu waxay u bixiyaan naab naab baa la yidhaha caalamku dhan waa laga yaqaanaa sayniska maalidood waxay sameeyeen kuraas la seexan karo oo sariir noqonaysa ardayda si ay u fadhiyaan yaa firimbuga loo yeerinayaa ma dariskaa loo yeerinayaa gambaleelka badhankan ay taabanayaan qof walba saas ku seexanaya hal saac ay haystaan ama hal saac ay bar saas oo jiifayaan wakhtigaa la gaaray dumarka taabana oo soo wada kacayaan duruusta lay wadanayaan maxaa saa u yeelayaan ardayga waxa la u baahan yahay waxbarashadiisa inuu saacad seexdo oo u nasto oo maskaxdii nasiyo oo maskaxdii maanta o dhan taagneed oo ordaysay inay hal saaca hesho oo gaaba aad bay muhiim tahay shirkado badan oo maanta ameerika ku yaalla oo yurub ku yaalla bareeg marka hal saac buu ahaan jiray laba saaca ka dhigeen bareeg waxaa la galaa kowda ilaa maaragtay labadii ahaan jirta marka hore ama labaiyo tobanka ilaa kowda weybad hadda laba saaca ka dhigeen sababta waa waxa waaye waxa la hal saac dadku ma shaqaaluhu naafka ku sameeyaan kii qolkiisa seexanaya fadhiga ku yaalla kii miiska hoosgelaya kii meel kala tegaya qof walba inuu in yar yaro jeebsadoo nasto waa maxay qofka productionkiisa fiicnaanaya markuu saa yeelo waxa weeyaan productionkiisa fiicnaanaya hadda kambaniyada kambaniya badan waxaa jira u shaqeeya gelinka hore shaqeeyaan duhri casri dhexdu waa la nastaa habeenka geelka dambe ilaa habeenkana way shaqeeyaan marka kambanigaas qofkii shaqaale ahaa siddeed saac ama toban saac isagoo actifa ayuu shaqaynayaa ama kambaniga qofka uu soo galay subaxii hal saac ama laba saac soo galay oo uu ilaa koob iyo toban saac shaqaynayo saddex saac ugu dambe waxba ma qabtaba caajis tacbaan uu iska joojoogaa laakiin qoluftiisa joogtee waxba ma qabanayo qofkaas marka arrinka labaad ee sheegaya caafimaadka indhaha wax weyn ka tari doona waxa weeyaan qofku inuu maalintii nus saacna ha noqotee saacadna ha noqotee inuu helo in yar oo uu qaylowshado wax weyn bay ka taraysaa caafimaadka indhaha le'anna waxa weeyaan indhuhu daraay bay noqonayaan saaka waxaa soo kacday koob iyo toban saac ama toban saac salaad subax waxa weeye maanta o dhan baad shaqaynaysay siddeed saac haddii la gaaro indhihii daraay bay noqonayaan markay daraay noqdaan waxaa dhacaya waxaad dareemaysaa wax ku durduraaya qashin ku buuxa ciid in lagu shubayo oo kale yah yaad dareemaysaa iftiinkaa ku dhaweeyo xoogay maarata waxaad dareemaysaa maaragtay ilmo badan baad dareemaysaa ilmadaas waa ilmo reaction waayo oo u imanaysa maadaama ilmadii dufanka lahayd ee borotiinka lahayd ee isha ilaalinaysay markii la waayey ayaa ilmo bilaasha oon biyo keliya ah oon dufan lahayn borotiin lahayn yaa la soo saaraya marka labada boynti waa muhiim waxaa kale muhiima in qofku uu habeenkii xilli hore seexdo qofka hadduu saddex saac gaaro inuu seexdaa u fiican